maxamed anigoo ah cabdiraxmaan cadawaash ana guddoomiyaha beesha reer warsamo yaxye waxaan halkan kaga warasanayaa madaxin madaxin waxaan aan halkan ka sheegayaa anigoo waa ka ah wakiil ama guddoomiye guddiga beesha warsamo yaxye arrimo la xidhiidhay dilkii ku dhacay dhowaan ninka la yidhaahdo faarax xaaji faarax xaaji maxamed sheekh axmed ilaahay naxariistana ka waraabiyo eerkiisii iyo qaraabadiisiina tacsi baan u gudbinayaa ilaahay samriga iimaanka siiyo khayr qaba waxaan kaloo warbaahinta iyo dadka arrimihiisu khuseeyaan aan kula socodsiinayaa xaaladda aan kaga heshiinay galabta aan heshiis dhacay oo laba geesooda ama saddex geesood oo ay galeen beesha warsamo yaxye beesha xirsi caligeli iyo guddi iyo oo isa saaran guddi boohoodla ah oo toddoba iyo tobana iyo maamulka aan kilalka u jooga aan degmada quuhoodle shaxda dhinaca shaxda arrintaas waxay ku dhammaatay wanaag iyo muwaafaqo iyo in annaga nala weydiiyey wax allaale iyo annagoo warsamo yaxya ah nala weydiiyey wax allaale iyo waxa aad kaga sabraysaan dilkii ku dhacay ninka la yidhaahdo xaaji faarax maxamed sheekh axmed waxaad kaga farxaysaan maxaad kaga samaraysaan taasoo aanu anagu coodsanay rabitaankayagii iyo wixii nalagaga heli lahaa wanaag iyo wixii arrintaas aanu rabnay in nalagaga hagaajiyo yaanu haddaanu ka weynay waxyaalihii la isla garan waayey waxaanu goosannay aan golo keennay markaan kiiskaas aan qiimaynay aan ku qiimaynay golihii raggaasi fadhiyay guddayaasha iyo maamulada hortooda shan boqol oo halaad in ninkaa naloogu qiimeeyo qeybintiisii
arrintaa gudoomiyuu ka warbixiyey ahna arrintii dhacdadeedu ay ahayd geeridii ku timid marxuum xaaji faarax xaaji maxamed sheekh axmed dhacdayna laba iyo tobankii bishan laba iyo tobnaad buuxoodna ka dhacday magaalada waxbabalowka caalineed in badan lagnagu howlanaa arrintii maanta haddii ay guddigii dhexdhexaadka ahayd iyo nimin biliiskii iyo labadayadii dhinaca laysu nimi dibkuna siduu u yaalay ay sidan ahayd